إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sawirro si xun ay u gamaarisay amaba ay u gubtay rasaas ay rideen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kuwa oo ka turjumaya dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka qaybe ee gobolka galguduud ayaa maanta la faafiyey iyadoo si aad ahna dadka qaar ay u hadalhayaan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay sheegtay in shisheeyuu waddanka uu ku xalaashday dowladda federaalka ah oo markii hore asigu uu dhisay mid ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa waxauu ka hadlay filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaasoo waxbarashada dalka ku saabsan qaar ka mid ah gaadileeda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya xirnaanshaha waddooyinka qaarkood ee magaalada muqdisho arrinkaa oo keenay in ay shaqaal ahaan noqdaan intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن sawirro si xun ay u gamaarisay amaba ay u gubtay rasaas ay rideen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kuwa oo ka turjumaya dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka qaybe ee gobolka galguduud ayaa maanta la faafiyey iyadoo si aad ahna dadka qaar ay u hadalhayaan maxamed cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya aad baad u mahadsan tahay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kol sii horreysay faafiyey sawirada khasaarihii ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray dagaalkii cuslaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud sawirada la faafiyey ayaa muujinaya khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay dagaalkii cuslaa ee maalintii shalay lagu soo afjaray ciidamada dowladda federaalka kuwa galmudug iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee fariisinka ku lahaa deegaanka qaayib waxaa sawirada laga dheehanayaa meydadka askarta oo daadsan gudaha saldhigga kuwaasoo ay haleeshay xabadda mujaahidiinta sawirada waxaa ka muuqanaya burbur baaxad leh oo ka dhashay camaliyaadkii nafuurnimada ahaa ee shalay lala beegsaday deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud waxaan meesha ka marnayn gaadiid badan oo ay soo furteen ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo isugu jira gaadiid ciidan iyo kuwo xamuul ah gaadiidka qaar waxaa ku rakiban qoryo culculus oo xerada u yeelay ciidamada huwanta ah ee shalay lagu soo afjaray dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka qaayib ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dusha sare ka saaran gaadiidka ayaa lagu arkayaa sawirada kuwaasoo raayada towxiidka ka dul taagay waxaana jira gaadiid kale oo iyaguna uu burbur xoogan soo gaaray hub nuocyo kala duwan leh ayaa sidoo kale lagu soo bandhigayaa sawirada uu faafiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka mid a sanduuqyo ay rasaas ku kaydsan yihiin iyo agabyo kale oo milatari oo xerada u yeelay ciidanka lasoo afjaray ciidamada halkan ku sugnaa ayaa ahaa kuwa isticmaalayay maandooriyaha qaadka sidaba laga dheehan kara sawirada uu faafiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka si guud sawirada uu maanta baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigay khasaarihii baaxadda lahaa ee shalay ciidamada dowladda federaalka kuwa galmudug iyo maleeshiyaadka macawisleyda loogu geystay deegaanka qaayib ee gobolka galguduud waxayna tani fashil iyo dhabarjab ku tahay dowladda federaalka oo iyadu sheegtay inay ka hortagtay weerarkaas islamarkaana aysan jirin ciidamo looga dilay dagaalka dhinaca kale isla shalay ayay ahayd markii saraakiil ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay qarax ka dhacay isla deegaanka qaayib saraakiisha la dilay ayaa waxay tiradoodu ahayd shan sargaal waxaana ka mid ahaa maxamed nuur xaaji kadaawo abshir maxamed cusmaan kowto iyo liibaan cabduqaadir dheere xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay sheegtay in shisheeyuu waddanka uu ku xalaashday dowladda federaalka ah oo markii hore asigu uu dhisay qaybta koowaad ee waraysa dhinacyo badan taabanayo idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa la yeelatay afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin shaqaali maxamuud raaga shaqaale dheere ayaa lagu weydiiyey su-aalo muhiim ah dowladda federaalka ah ayaa xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay ku eedeysaa inay yihiin niman dhalinyar ah culummada la joogtaana sidoodoo kale ay yihiin afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin shaqaali maxamuud raago oo su-aal arrimaha la xiriirta ka jawaabay ayaa tusaale usoo qaatay culummada ka qayb gashay shirkii culummada ee dhowaan kusoo gabagaboobay walaayaadka islaamiga kaas oo fadwo laga soo saaray waxaanuu sheegay in qaarkood ay yihiin dadkii kun sagaal boqol iyo todobaatamiyadii dacwada faafinayay arrinkan uu ka markhaati kacayo in xarakada shabaabulmujaahidiin da-yar iyo daweynba ay leedahay shaqaale dheer ayaa dhinaca kala sheegay in dhallinyaronimadu aanay ceeb ahayn haddii dariiqa allah lagu toosnaado
dhallinyarnimadu ceeb maaha haddii qofka ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku toosan yahay ilaahay uu yaqaano inuu dhallinyaro yahay waxba ceeb maaha ilahay baa tilmaamay subxaana wa tacaala isagoo ammaanaya addoommadiisa qaar ka mida oo isaga caabuday dulkoodna ay la dagaaleen ayaa ilahi wuxuu leehy subxana wa tacala innahum fidyatun aamanuu birabbihim wa zidnaahum hudan waxay ahaayeen fidyo dhallinyaro dhallinyaradaasoo ilahay uu hanuuniyo subxaana wa tacaala oo xaq ilahay ku toosnaaday marka dhallinyaronimadu haddii ilahay xaqiisa lagu toosan yahay ceeb iyo naqsi ma ahan shaqaale dheere oo garnaqsanaya ayaa sheegay in qolyaha iyaga dhallinyaronimada ku tilmaamaya ay ku faanaan islamarkaana aada u ammaanaan ururkii gobonimo doonka ahaa ee s y l oo asiga qudhiisu dhallinyaro ka koobnaa
waxaa intaas sii dheer oo ceebahoo la yaable ku ah nimanka warkaas sheeganaya markay faanayaan oo xornimada soomaaliya waxay ku sheegeen iska beebeentaad ku faanayaan waxay leeyihiin dhallinyaraa dhalisay dhallinyaro ayaa dhalisay dhallinyaraa keentay saasay ku faanayaan marka hadday tahay dee waxa weye nimankaasi waddanka markay yimaadaan shareecada kumay dhaqeen oo diin ilahi subxaana wa tacaala kuma maamulinin marka dhallinyaradoodu waa mamduux oo waxa weeye dhalinyaradu markay diin la-aan tahay ayay mamduuxto shareeca aan la wadin ay ammaanta tahay hadday diin wadana waa ceeb hadday tahay taa waa baab kale dee waxa weeye ummadda soomaaliyada ka jawaabaysa marka ceeb maa shaqaale maxamuud raaga shaqaale dheere waxa uu sheegay in ay weligeedba taariikh tixano ah soo ahayd in gaalada iyo inta garabka u ah ay samaystaan dariiq ay ku dhaleecaynayaan amaba ku cambaaraynayaan dadka muslimiinta ah qadiyadda kale aan rabo waxa weeye dabiga gaalada iyo fujarada iyo murtadiinta ay lahaayeen weligood markay la dirirayaan rususha iyo atbaacdu ay la dagaalamayeen waxay lahaayeen wasaa'il iyo waddooyin ay kula dagaalamaan waxaa ka mid ahaa liiditaanka iyo sukriyada iyo waxa weeye aflagaadada ayaa ka mid ahaa haddaan tusaale soo qaato fircoon markii nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo asxaabtiisii ee xaqa ay caddeeyeen oo saxaradii ay nebi muuse raacday markuu ciidamadiisii diraayey uu nimanka ku wajahayay uu tawjiihinayay muxuu ku tawjiihinayay wuxuu lahaa innahum la shirdimatun qaliiluun wa innahum lanaa la qaa'iduun wa innaa la jamiicun xaadiruun yani waa waa koox yar waa dhallinyaro yar yar waxa weeye maa annaguna waxaan nahay dowladdii weyneed oo sidaasa xaggaasaa noo lahaa waxaad dareemi kartaa nabiyullaahi nuux calayhi asalaam markii qolooyinkii ka soo horjeeday ay rabeen uu yidhi war ilaahay diinka soo u bandhig oo xeelin oo waxa weeye ilaahay ka cabsada waxba idin weydiisan maayo anigu laakiin diinta sidaa qaata waxay dhaheen see ku raacaynaa iyadoo araadish ay ku raaceen idan markaad akhriso qur-aanka ambiyada ilaahi subxaana wa tacala waxaa lagu wajihi jiray min nabiyullaahi nuux ilaa laga soo gaaro nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa lagu yaqaanay inay dacaayadda iyo akhlaaq darada iyo aflagaadada inay isticmaalaan wax daabi u ahay weeye ilaahayna wuxuu leeyahay atawaasaw bih bal hum qowmu daaquun marka duqyaanka wuxuu keena inay sidii salafki ka horreeyey ay mareen un inay maraan marka waxa weeye dhallinyarona ceeb maahan laakiin ayaga ceeb ay ka dhigayaan laakiin daacayda iyo aflagaadada iyo waxaan o dhan waxay ka mid tahay uun daabiga soo texnaayay ka mid tahay dowladda federaalka iyo xubnaha lasafka ah waxay xarakada shabaabulmujaahidiin ku eedeeyaan inay sabab u yihiin in shisheeyu uu dalka kusoo duulo shaqaale dheere ayaana arrintaa ka jawaabay
dowladda riddada maxaa la yidhaahdaa ninkaa xasan sheekh la leeyahay uu maxaad hogaaminayo inay buhtaan iyo beentaan wax uu sheegayo waxaa tusaale u ah ingiriisku markuu waddanka kusoo duulaya shabaab miyaa joogay oo sidnaha cabdulla xasan ula dagaalamayey talyaanigu markuu kusoo duulayey shabaab baa joogay bortugiiska markuu kusoo duulayey axmed guley iyo halkaa shabaab baa joogay waa waxun la rabo mawaasiinta dadka in lagu khalda way wuxuu intaa ku daray in xarakada shabaabulmujaahidiin ay tahay dadkii waddanka soomaaliya u dhashay laakiinse dulmiga cidda wadaa ay tahay shisheeyaha soo duulay qadiyadda kaleeto al-shabaab waddanka iyagaa leh anugu xamaraan deganaa xamaraan ku koray xamaraan wax ku bartay xamaraan joogay anigu weligeys tusaale hadda ka soo qaato anigu weli nairobi ma tegin arisababana ma tegin ninka marka soo duulay ee waddankayga igu yimiday meeshaan ku koray ee ku dhashay igu yimiday miyaa dulmiga leh oo gardarrada ee duulaanka wada mas anigaa wada ninka soo duulay miyaa gardarrada leh mas ninka isdifaacay waxaan leenahay asal al-shabaabna kuma xira duulaanka maxaa la yidhahdaa gaaladu magac iyo sijina kuma xira islaamnimo ku xoraya muslimnimo ku xoraya waxaa lagu soo duula muslimiintaas weeye intay muslimiin jiraanna gaala waa soo duulaysaa in la iska celiya mooyaane baryo iyo waha tuugtanna waxba ku keeni mayso waxaan leenaha marka warkaas waa war been abuura gaalada xaqiiqda marka loo hadlo waxa meesha ku hayaahay waa nimanka murtadiinta inay ku hayaana waxaan kuu sheega ninka usoo jaajuusaaya ninka dadka u kala sheegaya ninka dariiqyada tusinaya gabdhaha soomaaliyeed u geynaya ninka waxa weeye maxaa la hooyooyinka soomaaliyeed usoo diraya aabbayaasha usoo diraya waa ayo waa qolada murtadiinta wey marar kala duwan dowladda federaalka ah ayaa waxa ay dalbatay in ciidamada shisheeye oo inay baxayaan ku goodiyey ay u joogaan sheekh cali maxamuud raage ayaa arrinkaasoo hadal qaaday
haddii waxa waye iyagu aysan jiri lahayn gaalo intaanu ka adkaano yay waa hore iska bixi laheeday oy carari laheeday oo waxa weeye waddankeenu mar hore xoroobi lahaa laakiin iyaga idho waxaa la yidhahdaa geed baa wuxuu idhi gudinay haddaan gabalkay kugu jireen ima goyseen gaalana ma qabsateen aslan haddaan mid soomaaliya oo shaydaan oo murtada oo xasan gurguurta oo kaleeta oo indhaha u ah uusan jirin marna gaala waddankeena ma qabsateen asbaabta marka gaalada waddanka ay ku joogto waaweliya tusaale raba inaan ku siiyo gaalo waddanka inay timaado yaa u fasaxa say sheeganayaan isweydiina baarlamaanka u fasaxay sheegaan soo way sheegtaan sooma dowladda Soomaaliya u fasaxay sheegtaan sooma yaa keen marka gaalada marka iyaga keen sabab ah hayla iyaga u codeeyay sheegtay lagu istixlaalsaday waddanka in la soo qabsado lagu soo galo iyaga istixlaalsaday cidda sheeganaysa hadda in loo celshana oo dhahaya markay isu yimaadaan ciidamada shay ma bixina al-shabaab iskama celi karne hanoo joogaano al-shabaab iskama celi karne hanoo joogaano markay waa baxaynaa ay dhahaan ayaga intay ordo oo meeshan gaalada midowday qarada midoobey ay ku magacaabaan tagaan iyo ku calacalaaan hanoo joogaano waayo gaalada soomaaliye gaalada iyo u joogaan marka ma dowladda riddada ilaaliyan u joogaan mas al-shabaab u joogaan qaybta koowaad ee waraysiga aanu la yeelanay sheekh cali dheere oo xalay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ay baahisay insha allah waxaa xigi doonta qayb labaad oo iyadana arrimo kale uu diiradda ku saari doono mid ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay filimkii dhowaan ay soo saartay muasasada alkataa'ib kaasoo waxbarashada dalka ku saabsan warkan waxaa soo jeedinaya maxamed mudey axmed abu muslim dadweyne kala duwan oo ay ugu horeeyaan culimmada iyo waxgaradka bulshada ayaa si diiran u soo dhoweeyey muuqaalkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib kaas oo lagu soo bandhigay muqararka dugsiga dhexe sheekh aadan sunni oo ka mid ah culimmadii daawatay isdaarka alkataa'ib ayaa sheegay in manaahij shisheeye ay guureen dalkana uu ka hanac qaaday manhaj islaami ah isaga oona dhanka kale ku dheeraaday dhibaatada manaahijta shisheeye ay ku hayaan qaybo ka mid ah dalka هناك منهج تربوي تعليمي إسلامي محمدي صلى الله وسلم عليه وهناك منهج تربوي تعليمي علماني ديمقراطي كفري وهذا يقبل وهذا يرتحل من نوي من نوي قوريا مثال حقان كياني waxay ugu talagaleen nimankan yunuska waa akaabir mujrimiha waxay fadhiyaan soo maaha nairobi halkay ka soo alifaan soo maaha halka dabeedna waxaa la idhahdaa saa wax noogu xarxariiqa idna ummadda ayaa loo keenaa waxaa imika loogu talagalay inta waxaa waa laga baxaya manhajka u degsan kenya soomaaliya min raskambori ilaa iyo raas casayd in lagu dhigo gebigiisaba lagu dhigo muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay waxyaaba arrimo bulsho iyo markaa caadaad dhaqan soomaali iyo kenyaan iyo diin arrimo diinta islaamka ka mid waa lagu soo qaadayaa beebelkiina waa lagu soo qaadayaa arrimo kaleoo markaa xagga kenyaanka quseeya soomaalidana waa lagu soo qaadayaa waanu qabanno gacantaan ku hayna iminkaan sitaa xataa alaana annagoo qabannay oo gacanta ku hayna oo waalidkiin Omar Khaatifur guriga ka soo qaado carruurtii ka soo qaadnay ayaa macallimiin wadaadadan maanta nagu sheegaya dadkooda markaa iyaga ka tirsan baa macallimiinka ah oo lacag ka qaata kan beebelka lagu dhigayo sheekha ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in juhdi ballaaran iyo nafur lala garab istaago difaacadda caqiidada ummadda islaamka marka hada yartaxil al'aan waa midka guuraya bifadli illaahi tabaaraka wa tacaala huma bifadli wa karaamati xarakati shabaab almujaahidiin iyo qismigeeda tacliimka ilaah idin barakeeye waxaynu u baahannahay waxa weeyaan ummaddeennu mar hadday ka badbaaday halaaggii muhliga ahaa ee caqadiga ahaa ee tarbawiga ahaa tacliimiga akhlaaqiga ahaa waxa weeyaan hohe waa inaga godaa wax allaa wixii nagu dhacay aslanbana bini aadan baa la yidhi nin- ninba tacabkii togay kaa maal bay tiraa soo maaha haddaanaad dhiigga sharaqsanno ood dhiigka sidaa odhan miyaad kala hadhaysaa cadowga cid wabillahi tacala towfiiq subxaanaka allah waxamdik habeen hore ayay ahayd markii uu mu'asasada alkataa'ib ay baahisay muuqaal lagu faaqidayo tacliinta dalka ka jirta iyo duulaan maskaxeedka lagu hayo ubadka muslimka kaas oo sidoo kale lagu soo bandhigay muqararka dugsiga dhexe
qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya xirnaanshaha wadooyinka qaarkood ee magaalada muqdisho arrinkaa oo keenay in ay shaqaal ahaan noqdaan mahad cubayd cali ayaa ka waramaya darawallada kaxeeye mooto saddex luguulida dusha sare ka bannaan islamarkaana ka xoogsada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya shaqo la-aan taasoo ay sababtay xirnaanshiyaha waddooyinka ugu muhiimsan caasimadda waxay sheegeen in jegboonti weliba laga soo celiyo islamarkaana ay garan waayeen sababta rasmiga ah ee xayiraadda loo saaray iyagoo sheegay in xataa ay guryahoodii u noqon waayeen islamarkaana ay carruurtoodu ka baahan yihiin waa kuwan iyaga oo hadlaya
annagu waxaan nahay dad masaakiin ah oo waxaa wato gaari gaarigacmayaal iyo gaaridameerre iyo wada jirayaan nahay anna haddana mootooyinkaasaan wadannaa waxaan cabasho ka nahay annagu meel aan marnaan la'nahay guryahaynyaan u hoyo weynay meel aan marnaan la'nahay waxaan rabnaa annaga innala fasaxo mootadaasaan ku qaraabannaa gaarigacan leeyaan nahay waxaan nahay xamaali duutralataaan ahayn haddaan neecaw noo soo baxday alyoomaan nahay waxa waaye waa baahan nahay sagaal maalmood ay maanta noo tahay sibti sibti ka siddeed maanta waa axad waa sagaal sagaal biri baarkaan baarka ku haynaa annaga ilmihi waa baahan yihiin sababta naloo haysto waxaa waaye wadooyinka mari ma kartiinaa nala yidhi gudbi maydiinaa la yidhi mootooyinku waa socdaan waddanka bandow maaha aninka baabuurtayna waa mootogaari waxa ka soo uray ku dheggan anuku aa xoogaa fahmi weyne dowladda federaalka ayaa la sheegay in mootooyinka iyo xayiraadda u saartay sababo la xiriira inay ka cabsi qabto inay qaraxyo wadaan hase ahaatee waxaa arrintaas beeniyey darawallada oo cod dheer ugu sheegay waxaa xiran waddooyin badan oo ka tirsan magaalada muqdisho kuwaasoo ay dhagxaan ku jartay dowladda federaalka cabsi ay ka qabto inay soo weerarto xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inageenta